waxaan rabaa inaan idin caddeeyo dhowr jeer annaga waxaan ku celcelinay waxaan nidhi institutionkan ama baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu u dhisan yahay inuu wax dhiso uma dhisna inuu wax dumiyo wuxuu u dhisan yahay in uu la xisaabtamo hay-adda fulinta mas-uuliyadda loo dhiibtay uma diyaarsanaa inuu hay-adda fulinta uu dumiyo kalfadhiga dambe haddii alla idmo waxyaabaha noo yaallo waxaa ka mid ah in dastuurkii diboogista lagu sameeyey la ansixiyo markaa diyaar u noqdo abti dadweyne diyaar u noqdo sidaasi oo kale shuruuc badan oo hadda xukuumadda gacanta ku hayso aan rajaynayno bilowga kalfadhigan in naloo soo gudbiyo uu ka mid yahay sharcigii doorashooyinka isagana waxaan rajaynaynaa shaqooyinka ugu horreeya oo baarlamaanka uu qabanaya inay noqoto